sabuuraddii lixdan iyo sagaalaad ilaahow ibadbaadi waayo biyaa naftii ii keenay waxaan ku dhex liimbadaa dhoobo mool dheer oo aan lahayn meel laysku taago waxaan ku dhacay biyo mool dheer oo daad baa halkaas igu qarqinaya waxaan ku daalay qayladaydii oo hungurigaygu waa qallalay oo intii aan ilaahay sugayo ayaa indhahaygu dam yidhaahdaan kuwa sabab la'aanta ii nabcaadaa way ka sii badan yihiin timaha madaxayga kuwa doonaya inay ibaabi'iyaan iyagoo cadaawayaashayda gardarro igu ah waa xoog badan yihiin markaasaan magdhabay wax aanan qaadan ilaahow waad og tahay nacasnimadayda oo dembiyadayduna kama qarsoona sayidow ilaaha ciidamadow kuwa ku sugaya yaanan ceeb u soo jiidin ilaah reer binu israa'iilow kuwa ku doondoonaya yaanan sharaf jab u soo jiidin maxaa yeelay adiga daraadda ayaan caay u qaaday oo waxaa wejigaygii ka muuqatay ceeb waxaan walaalahay u noqday shisheeye oo ilmahooyadayna waxaan u noqday ajannabi qiiradii aan gurigaaga u qabay ayaa igubtay oo caydii kuwii ku caayayey ayaa igu kor dhacday markaan ooyey oo aan naftayda soon ku edbiyey taasu waxay igu noqotay ceeb markaan joonyado dhar ka dhigtayna waxaan iyagii u noqday masaal kuwa iridda fadhfadhiyaa way igu sheekaystaan oo kuwa sakhraanka ahuna way igu gabyaan laakiinse adigaan ku baryayaa wakhti la aqbali karo rabbiyow ilaahu naxariistaada badan iyo runta badbaadintaada iigu jawaab dhoobada iga samata bixi oo yaanan ku liimban oo ha layga samata bixiyo kuwa inaceb iyo biyaha moolka dheer biyaha daadka ahuna yaanay iqarqin oo yaan moolku illiqin oo yamayskuna yaanu afkiisa igu qabsan rabbiyow ii jawaab waayo raxmaddaadu waa wanaagsan tahay naxariistaada badnaanteeda aawadeed iigu soo jeeso oo wejigaaga ha iga qarin anoo addoonkaaga ah waayo waan dhibaataysanahay ee haddiiba ii jawaab naftayda u soo dhowoow oo furo oo cadaawayaashayda daraaddood ii samata bixi waad og tahay caydayda iyo ceebtayda iyo sharafdarradayda oo cadaawayaashayda oo dhammu oo hortaaday joogaan cayb baa i qalbi jebisay waanan quusanayaa oo waxaan doondoonay mid ii jixinjixa laakiinse waan waayey oo waxaan doondoonay kuwo i qalbi qaboojiya laakiinse ma aanan helin oo weliba waxay cunto ahaan ii siiyeen xamiiti oo markaan haraadsanaana waxay i cabsiiyeen qal miiskooda hortooda ha ku noqdo dabin oo markay nabdoon yihiinna shirqool ha ku noqdo indhahoodu ha madoobaadeen si aanay waxba u arkin oo simahooduna had iyo goorba ha gariireen xanaaqaaga iyaga ku deji oo caradaada kuleelkeeduna ha qabsado gurigoodu cidlo ha noqdo ninna yaannu teendhooyinkooda degin waayo iyagu waxay silciyaan kii aad dishay oo waxay ka sheekeeyaan kuwaad dhaawacday murugtooda xumaantooda xumaan ugu sii dar oo yaanay xaqnimadaada soo gelin magacooda ha laga tirtiro kitaabka kuwa nool oo yaan iyaga lala qorin kuwa xaqa ah laakiinse anigu miskiin baan ahay waanan murug badnahay ilaahow badbaadintaadu meel sare ha i saarto rabbiga magaciisa ayaan gabay ku ammaani doonaa oo waxaan isaga ku weynayn doonaa mahadnaqid oo taasuna rabbiga way ka farxin doontaa in ka sii wanaagsan intii uu ku farxi lahaa dibi ama dibi sange ah oo geeso iyo qoobab leh kuwa camal qabow way arkeen waana faraxsan yihiin kuwiinna ilaah doondoonow qalbigiinnu ha noolaado waayo rabbigu wuu maqlaa kuwa baahan oo maxaabiistiisana ma uu quursado samada iyo dhulka iyo badaha iyo waxa ku dhex dhaqaaqa oo dhammuba isaga ha ammaaneen waayo ilaah siyoon wuu badbaadin doonaa oo magaalooyinka reer yahuudahna wuu dhisi doonaa oo iyana halkaasay degi doonaan oo hanti ahaan bay u lahaan doonaan oo weliba waxaa halkaas dhexli doona farcanka addoommadiisa oo kuwa magaciisa jecelna way dhex deganaan doonaan